ururka dhalinyarada ee saxilqaan ayaa maamulka degmada caabud waaqa ee gobolka galguduud ku wareejiyey gaari dabdamis ah iyo gaari booyada munaasabadda lagu wareejinayay gaariga ayaa waxaa ku sugnaa maamulka degmada waxgarad ganacsato iyo ururada bulshada rayidka guddoomiyaha ururka isxilqaan abshir odawaa cismaan ayaa ka warramaya wareejinta agabkan ururka isxilqaan waa urur u taagan horumarinta bulshada reer caabud waaq wixii karaankooda oo ay qaban karaan inay bulshada ka caawiyaan waxqabadkan aan maanta u taagannahay waxaa ka horreeyey waxqabadyo tiro badan oo bulshada reer caabud waaq aan u qabannay hawshan debdebiska oo hadda taagan waxaan ka soo marnay xaalad aad u adag jugdi badan baan gelinnay waxaana nagu dhaliyey masiibadii dabkii ka dhacay caabud waaq ee aan u bixinnay walaalow idebi qof gubanaya oo marihiisu holcahayaan oo qofka u dhowaan karaa uusan jirin oo walaalow idebi asagoo la dhintay oo korkiisii bararay qisadaas xanuunkeeda waxay nagu dhalisay qadartu waa meesheeda oo dadku waa dhimanayaan laakiin inaan dayac loo dhiman sidaas darteed waxaannu bulshada ugu qayb qaadannay inaannu contribution ka aruurinno contributionkaasna aannu ugu gadno debdemis iyo booyad la socota maadaama debdemisku u baahan yahay biyo biyihiina aysan meel kasta ku xidhnayn sidaas darteed in booyaddaasu daba taagnaato debdemiskaas inta booyaddaasu ay meeshaas dibinaysana booyadihii kale oo magaaladaa joogay ayagana aan si tabarrucaada loogu soo dhaamiyo waa masiiba dabku ilaahay naguma keeno laakiin haddii uu yimaado waa shay u baahan kahortag oo aan ka dabatag lahayn sidaas darteed shaygaas kahortaggale wuxuu u baahan yahay kahortaggiisii in loo diyaargaroobo guddoomiyaha degmada caabudaaq muxudiin aadan weli iyo xubnaha kale ee ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiya doorka dhallinyarada maanta waa maalin farxad leh oo bulshada caabudwaaq guud ahaan aan isugu tahaniyedaynayno waxqabadkan weyn ay soo bandhigayaan walaalaheen ururka isxilqaan ee shaqo muddo dheer ay soo wadeen oo yacnii ay ka mira gaareen weliba kala horraysay intaan la socdo markii xilli sannado ka hor ah uu dabku ka kacay meel gaas stationa dad badanna ay ku dhinteen waxay u istaageen inay deegaanka qarash ka aruuriyaan dadkii waxyeelladu gaartay inay wax u celiyaan sidaas si lamidana inay u istaagaan inay debdemis gadaan lacagii ay soo aruuriyeenna ay debdemisyaashaan maanta ay hortanada ku soo bandhigayaan ay ku soo gadeen waa u mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kooxda iska waxu qabsay sixilqaan oo hawl fiican inoo qabatay kuna hadloon karno oo bilow fiicana abbaarayna baahidii muhiimka ahayd oo aad og tihiin waxaa keenay hadda in hawshaan lagu dhaqaaqo waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo aad iyo aad
sharaf bay noo tahay inaynu ka soo qayb galno xafladdan horumarka deegaanka ah laguna wareejinayo maamulka degmada gaadiid debdemis waxaan rabnaa inaan mahad ballaaran ilaahay u jeedinno alla ka bacdina aan u jeedinno ururka isxilqaan oo runtii isku dhabarjibiyey gaadiidkan shaqada badanna ka soo qabtay waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin si kastaba gawaarida dabdemiska ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku dhaqan degmada caabud waaq oo dhowr mar ganacsigooda u basbeelay debdemis la'aan